bismi illaahi raxmaan araxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwada ugu durkaroon guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka dowladda soomaaliya oo magaalada xudur ka dhagax dhigay mashruuc colal lagu hirgelinayo soomaaliya oo markii ugu horreysay xiriir iskaashi la yeelanaysa urur goboleedka koonfur bari aasiya firdhiye oo sheegay inuusan faragelin doonin doorashada maamulka waqooyi bari soomaaliya ciidanka daraawiishta puntland oo gacanta ku dhigay labo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda daacish warka dibadana waxaad ku dhegeysan doontaan shiinaha iyo kanada oo cambaareeyey canshuuraha cusub ee trump uu ku soo rogay qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaha ayaad halku ku dhegeysan doontaan odooya binoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan guddoomiyaha golaha shacabka xukuumadda soomaaliya ayaa magaalada xudur ka dhagax dhigay mashruuc colal lagu horgelinayo gobolka bakool ibraahim guudle ayaa inoo faahfaahinaya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa dhagaxa dhigay mashruuc ceelal biyo looga hirgelinayo magaalada xudur iyo deegaanada kale ee gobolka bakool waxaana guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ku weheliyey wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya maamulka gobolka bakool iyo kan degmada xudur ugu horeyn guddoomiyaha maamulka gobolka bakool maxamed axmed maxamed iyo guddoomiyaha maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed macalin axmed ayaa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uga mahadceliyey hirgelinta ama qodista ceelkan riiga ee laga qodayo magaalada xudur waxaana ay sheegeen in qodista ceelkan ay ku soo aaday wakhti shacabku ay u baahnaayeen
guddoomiye baarlamaanka soomaaliya iyo wasiiradiisa dhabaanadiis wafdus hogaamiyow yaniil roog alxamdulilah waynu surugna geeka maalin taariikhi eew waba aan surugna dhigaha dhaggii aalkii koowad oo intiunate wakhtidan soddon sanna ka dhowaada deemadanu ku dhowaynay waa marki koowad oo eelbiyadu dhigaha dhakawnin koow ka maamul ahaan gobol iyo degme yo shacabka reer hudur dhammaantayn arrintan iyadanka farahasagna run ahaantii arringeed manaa taariikhda galaasu way guddoomiyii baarlamaanka ninyobohoy riigus wakiilku eyla sheeni kaanta surun ey eel biyoodkii laka qodaayna usii ballangaadi bilaa shuruu laang lacag laang nin ballangaadi yakan geeka la bilaawo e arrin geeka muhiimaddeelu taariikhdana gala doonto insha allaahu eed iyadanka farahasagna farhadtaayna malaa koobo koro deegaamadan biilaanto ku jarti dhabku ku jari wal ogi runtii armayo eelkii kale oo waagi hindiga aradankooy lagooda kankareedkan ahay dumi kaysankia ka dhii wala ku bii waay biilaanlinka dhammaaday magaaladan ogdin ilaahay wayba ku tuugana intii eelkii laka barwaaqoysay deegaankan anfac in ilaahay kawaal ilaahay ku tuugana sidaysan wada ogdin gobolka bokool gaar ahaan degmadan xudur macnaha walceel eh oo macnaha mas-eelsiig eh madlahayna walbadan adha weydii walbadan macnaha baadagoobni sidaysan wada ogdin deegaanadan wali hereereeyey mase mali godonka haaytay shabaab yaa eelrigagii ku kooy waaye dhowr iyo toban sanna ceeley la weydiiyaay way helo waaye hataa ilaahay yaa ka mahadsan yaa la helay yaa yaa hata min suurta gaal intii unu geeka dhagax dhigna wali baa hal ceeley macnaha ma anfacaasa deegaanada ballaaranta baaxad ballaaranga ka fadhiyed hal ceelley ma anfacaaso ceelal kale badan macnaha yana ninka darafadaan dhamaada sideeda geeslo ku shaldha koo sida ceel iyo ku badan antii on helno yaa rajeeyaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed xasan eelay ayaa guddoomiyaha golaha shacabka uga mahadceliyey qodista ceelkan inuu ka hirgeliyo magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool waxaana uu sheegay in haddii la dhammaystiro qodistiisa uu wax weyn ka tari doono baahida dadka ku nool magaalada xudur iyo nawaaxigeeda waxaana uu sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka uga mahad celiyey in uu la daran yahay shacabkiisa
geeka maalin oo unu dhanba eednin farxad geliyaaso oo oo qulubtana kawiimu waa ilaahay inka mahadyaana in geeka guddoomiyaha golaha shacabka una la shiid dhignay ceelbiyood
ma ogtiina migi biyo laku hadalaaw adduunyada walaa koowaad waay diiniyan hataa markii laku hadalaaw oo qur-aanka isku hadalaaw biyo wal oo eed eed muhiim ee waay biilaang nolol ma jarta sidaasi ogtiin waba biibo injarna nolol jarta ma leh gudoomiyaha way lanaa eed eeda mahadsanta iyo ogeeka shiidagayna la dhekaayo shiid dhikowlay sheekadanka koobanayne geedagay qodaayna na ora teeginye alxamdulilaahi rabbilcaalamiin taasa way ee mahad bilaaran way lanaa mudana gadoomiye eediyeedaan mahadsanta ilaahay idin sheeg unu dhogna kii daydi doogna horta eelkun bogoy eelal badanna wada doogna unu naftaana ka daydi doogna insha allahu tacaala ciddi ilaahay eera insha allahu tacaala way fadaane kii een, soddonkii sana la bilaaway kan gadoomiyaha u ilaahay wali ku warsadaan in ceelkun isa nagada ceel oo biyooshey dadkun deegaankun anfaca inin nagado rajeeyaan insha allahu hoo shacab ayin iyo hoo ciidan ayinba ilaahay idin sheeg insha allahu tacaala gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo si rasmi ah u dhigaxadhigay ceelriigan laga qodayo magaalada xudur ayaa sheegay in mashruucan uu qeyb ka yahay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo deegaanada gobolka oo dhan gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo mashruuca ceelka riiga looga qodayo magaalada xudur uu isaga si gaar ah u hirgelinayo ayaa sheegay inuu ugu talagalay in dadka deegaanka ay ka faa'iidaystaan islamarkaana uu wax badan ka tari doono baahida dhinaca biyaha ee ka jirta magaalada xudur iyo nawaaxigeeda Ee, sida la sheegay runtii baahidanka weyngeedka dalkanku jirta ee, amniga kasokow biyo waaye ilaahay qur-aankii ka sheegay biyo wajacnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yuminuuna ayri ilaahay marka waa kasta nolol Ya- biyo nolol ka dhigna ayri ilaahay mayu taas arday may rumaaysaanaya ilayso dadkii xaqliga is abuur ilaahay ila hadalaw marka biyo may baa nolol koowaad waa xaqiiqi waa la ogi waay ee ilaahay haddii ara ku talagalkan ee una geeka ta aragday inta ka ru- ka kooyni baahidaas baa hore in darisni oo caafimaad iyo salle ka hele yacni wadii jiditeedin cariiri haayeen dadkii yaanagday yacni awoodya kooyan aan lahayn muddo hore yalla ka fikiraay ilaahay geeka hana waafajiyey yani oo aragday ee riigi qodo lahaa in la helo ee las waafaqa heer federaal heer dowlad goboleed heer maaragtay ee, ee, gobol iyo degmo dhammaantii oona barnaamijkan aragday ogiin waan iidan inka faraxsanyiin marka ujeeddadana kulahaynin may bahaytay ini oo shacabkan ilinka doron oo lagu qobod koro maadaama ay taa fursadan la helay ini linka arday shacabka taas arday ee, linka gargaara ee riigig badan waa la heli doono dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horeysay xiriir iskaashi la yeelanaysa urur goboleedka koonfur bari aasiya cali aadan axmed ayaa warkani inuu eegaya
soomaaliya iyo urur goboleedka koonfur bari qaaradda aasiya ayaa markii ugu horreysay waxa ay yeelanayaan xiriir iskaashi oo istaraatiijiyeed kaasi oo ku dhisan arrimaha diblomaasiyadda iyo iskaashiga urur goboleedkan iyo dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya cabdisalaan cabdi cali ayaa waxa uu magaalada jakarta ee dalka indonesia kula kulmay xogeyaha guud ee urur goboleedka koonfur bari qaaradda aasiya ditor cow hown kulankan waxa ay labada dhinac diiradda ku saareen xoojinta xiriirka iskaashi ee u dhexeeya soomaaliya iyo dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka koonfur bari qaaradda aasiya iyadoo lagu falanqeeyey arrimo ay ka mid yihiin iskaashi dhanka ganacsiga waxbarashada iyo iskaashi guud oo dhexmara urur goboleedkan iyo dowladda soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya cabdisalaan ayaa xogeyaha guud la wadaagay muhiimadda ay soomaaliya u leedahay inay hesho joogitaan rasmi ah oo ay ku yeelato gudaha ururka taasi oo kor u qaadi karta xiriirka ganacsi siyaasadeed iyo bulsho ee ay la leedahay wadamada koonfur bari qaaradda aasiya dhankiisa xogeyaha guud ee urur goboleedka koonfur bari qaaradda aasiya dictor cow kim hown ayaa waxa uu tilmaamay inay soo dhaweynayaan dadaalka dowladda soomaaliya ay ku doonayso inay ku ballaariso iskaashiga dhanka diblomaasiyadda ay la leedahay ururada iyo dalalka caalamka waxaana xogeyaha guud ee ururkan uu tilmaamay inay diyaar u yihiin inay xoojiyaan iskaashiga kala dhexeeya dowladda soomaaliya ayna dowladda soomaaliya ka taageeraan arrimaha amniga iyo xasiloonida firdhiye ayaa sheegay inuusan faragelin doonin doorashada maamulka waqooyi bari soomaaliya sumeeye daare ayaa warkan inoo faahfaahinaysa hogaamiyaha ku-meel gaarka ah maamulka waqooyi bari soomaaliya cabdulqaadir firdhiye ayaa sheegay inuusan fargeli doonin doorashada iyo dastuurka maamulka cusub ee laga dhisayo laascaanood firdhiye waxa uu tilmaamay in doorashada la qaban doono ay tahay mid daahfuran oo ay u siman yihiin dhammaan musharaxiinta tartameysa intii hore aan u ballan qaaday dastuurka inaanan faragelin ku samayn haddana waxaan ballan qaadayaa in dawlad dhiska iyo boroseskeeda aanan wax faragelina ku samayn waxaan damaanad qaadaynaa tartamayaasha murashaxiinta ah ee halkan fadhiya iyo kuwa maqanba in fursad ay noola siman yihiin ay u heli doonaan inay tartamaan ku guulaystaan hadday naga helaanna aanu kula shaqayno haddii aanu ka hellana ay nagula shaqeeyaan dhammaanteen waxaynu nahay dhammaanteen waxaynu nahay dal dad walaala ah oo doonaya in laga shaqeeyo horumarka amniga xasiloonnida madaxbannaanida masiirka iyo mustaqbalka dadka kan si aynu u damaanad qaadno berrito oo qurux badan si aynu u damaanad qaadno berrito oo qurux badan halkaasaynu hiigsanaynaa wadajir baynu kaga gudbi karaynaa midnimaa lagaga gudbi karayaa waxaan leeyahay ss ha noolaato waqooyi bari ha noolaato soomaaliya ha israacdo guulaysta si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in dhowaan la qaban doono doorashada maamulka waqooyi bari soomaaliya ciidanka daraawiishta ah dowlad goboleedka puntland ayaa gacanta ku dhigay labo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda daacish kuwaasoo ku dhuumaalaysanayay buraleyda calmiskaad labadan daacish ayaa baxsad ka ahaa ciidanka amniga ee howlgalka dhanka ah ka haya daacish ka wada dhulka buraleyda ah halkaad naga dhegaysanaysaana waa reedow jal markana warka caalamka dowladda shiinaha ee kanada ayaa labaduba cambaariyey go-aanka madaxweyne trump uu ku soo rogay canshuuraha cusub ilaa toddobaatan dal oo ka mid ah caalamka ra-iisul wasaaraha canadan mark carney ayaa sheegay inuu ka niid jabay kor u kaca ku yimaada badeecooyinka canada oo kor u kici doona labaatan iyo shan boqolkiiba iyadoo ay gaari doonaan ilaa soddon iyo shan boqolkiiba afhayeen u hadlay shiinaha ayaa sheegay canshuuraha cusub ay dhibaateynayaan dhammaan dhinacyadaasi canshuuraha cusub ayaa la filayaa inay dhaqangalaan khamiista inugu soo foole iyadoo uu albaabka uu sii furayo wadaxaajootida intaa ka horeysa dhaqangalkaasi canshuuraha cusub oo ku kala duwan dalalka waxa ay ka soo bilaabanayaan toban boqolkiiba iyagoo uu gaaraya ilaa boqolkiiba afartan iyo kow akhyaartan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaara waanaga intaa cidduu warkayga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebooka ku leenahay ee radio george taas iyo ammaano allah